markii saaran yahay hal goor la mariyaana suuragal ma maxaa la samayna fain khaafa min nascihaa siibideeda hadduu ka cabsado dararan dhibaato haddii gaarsadaan meesha ku xiran laga fujiyo ama suufkaan laga fujiyo ama kabka meesha laga furo dhibaataa imaanaysa wajaba almasxu calayhaa in la masaxaa waajibahayo kullihaa kulli ljabiirati bilmaai biyo maca qasli saxiixi boor intii fayoobayd dhaqideeda la jirankeeda iyo watayamumi booraysi kamaa taqadama sii soo hormar meesha hadduu kab saaran yahay wuxuu leeyahy kabka biyo kor ha laga mariyo xibnihii tayamumka hala boorayso haye booraysiguna waxaa la rabaa haddii weyse qaad oo kale ay tahay xibintaan markii loo booray loo la dhaqi lahaa booraysigu inuu ku aado kamaa taqadama waa sidaas inta fayowna hala dhaqo inta fayowna hala dhaqo meeshaan ha loo booraysto biyana kor ha laga mariyo marka in la booraysto iyo inta dhaqiiqa saxiixa in la dhaqo intaas waa iska waadix amaa jabiiradan biyaha korka laga marinahayo xadiidka kusoo arooray xadiid daciif saasoo ay tahay fuqahada shaaficiyada iyo xanaabilada iyo saasay ku qaata xadiidkuna daciif oo jabiirada korkeeda biyaha la mariyo mid kale fain kaanat hadday tahay jabiiradii fii kayri cudwi tayamumi booraysiga xibintiisii xiban aan ahayn hadday saaran tahay lam yajib waajibi maayo masxuhaa jabiirada in la masaxo bituraabin ciid meesha kabku saaran yaha waxa wey kayru cudwu tayamum cudwu tayamum keebu ah wejiga sooma ahayn iyo kafafkii sooma ahayn intaas meel aan ahayn haddii kabku saaran yahay lam yajib masxuhaa bituraabin ciid in la mariyaa waajib maaha meel ciid ba la marin jiray maaha ciid ba awalba wejiga iyo gacmahay ku koobna marka hadduu junub yahay oo bawdada uga taab ama muxdit weeye kabku lugta saaran yahay booraysiga marka la booraysanayo meeshaan kabku saaran yahay ciid la marin meeshu meel ciidba u baahnaydba ma fain araada hadduu doono an yusalliya inuu tukado fardan aakhara farad kale ninkaani waa booraystay xibin baa kabsaarnaa ama xibin baa dhaawac ahayd biyihii waa la gaarsiin waayey meeshaas jaraexadaas waa loo booraystay salaad buu ku tukaday madhabtuna siday ku socotaa waxaa weeye salaada hadduu farada ku tukado faradka dambe booraysi kalaa laga rabo ee laba fardi ku kulmin maayo hal booraysi saasay ku socotaa marka faradkii horeu ku tukad xibintii ka dambaysa waa dhaq midii ka horreysay waa dhaqad boor salaadii weyse qaadkiisu kaamil buu ahaa booraysigii waktigii waa booraystay booraysigana laba salaadood lagu tukan maayo see baa la yeelahaya marka hadda salaad kalaa soo gashay duhurkiibuu ku tukada casir baa soo galay fain araada hadduu doono an yusalliya fardan aakhara farad kale inuu tukado lam yucidil junubu junubku soo celin maayo qaslan wax dhaqida junub wixiisu tartiib ma kala lahayn marka xibin uu dhaqahayaa ma jirto waa boor waa iska booraysanahaya hadda waa iska booraysanaya wakada lmuxdithu muxdithkuna waa sidoo kale oo hadduu muxdith yahay isaguna wax uu dhaqayo ma jiro haddii gacanta ay ahayd lugahayo soo celin maayo dhaqideedii isna waa iska booraysana waqiila yaqsilu waa dhaqayaa maa bacda caliili xibinta jiran wixii ka dambeeyena waa dhaqa meeshaas raaficii nawowi meesha ay kala tagaan midda nawowi baan cuskanahayaa buu ku yidhi nawowi baa marka wuxuu ku tegey muxdithka iyo waxay soo celinayaan iyo junubka midna ma jiro laakiin raafici wuxuu leeyahay haddii awal uu u booraystay gacantan oo lugihii dhaqay wixii gacanta ka dambeeyey o dhan waa burahayaana hadda kabacdi ha booraysto lugihii ha dhaqo bis markaas kabacdi ha tukado raafici baa sidaa ku tego oo tartiibtii waysaqaadka weli waa in lagu socdaa buu leeyahy wain wudica haddii la dejiyo kabkii bilaa duhrin daahirnimo la-aan isagoo aan weyse qabin baa meesha la saara isagoo junubaha la saara wajaba nascu in la siibaa waajiba markii la dhaqayo waa in laga siiba oo markaas xibintii la daahiriya oo hadda kabacdi kabka la saara fain khaafa hadduu cabsado kabkan haddii meesha laga qaado dhibaataa imaanaysa facala maa taqadama wuxuu soo hormarow samayna facala maa taqadama wuxuu soo hormaray maxay ahaayeen xibintan waa loo booraysanahayaa midii inta fayow baa la dhaqahayaa haddii jabiira saaran tahay biyaa kor laga marinahayaa saas weyo maa taqadama wa huwa aasimun dembiguuna qaba wa yuciidu salaata salaadana waa soo celina markii ugu horreysay ayoo daahira inuu saaro ku tacadiyu leeyahay marka salaada waa soo celina walaa yucuudu ma soo celiyo in wadica calaa duhrin haddii lagu dejiyo kabkaan meeshoo daahira haddii mar la saaray salaad ma soo celinayuu leey booraysigiisu iskaga socona walam yakun uusan ahayn fii acdaai tayamum booraysiga xibnihiisa kabku hadduu wejiga saaran yahay wuxuu leeyahy mar walba waa inuu soo celiya salaada maxaa yeelay meeshaan biyana ma gaarin boorna ma gaarin biyo iyo boor midna ma gaarin waa inuu soo celiya saas walaa yucuudu ma soo celiyo in wadaca hadduu ku dejiya calaa duhrin daahirnimo walam yakun uusan ahaynna kabku fii acdaai tayamum hadduu acdaau tayamum yahayse waa inuu soo celiyaa buu leeyahy ama hadduu dahaaro la-aan ku dejiyey walaa man tayamama ninkii booraystay limaradin jiro ow jarxin dhaawac bilaa saatirin saatir la-aana ninkaasina soo celin maayo dhaawac baa meesha ku yaalay wax asturihi ma saarnayn intii fayoobayd buu dhaqay intaan waa u booraystay salaad soo celin maayo le ilaa man bijurxii ninkuu dhaawaciisa ku yaalo damun kaiirun dhiig fara badanoo yukha- yakhaafu uu ka cabsanayo min qaslihi dhaqidiisa fayuciidu waa soo celina haddii meesha dhaawacaa dhiig fara badani ku yaalo oo laga dhaqi waayo oo laga cabsaday haddii dhiiggaan la dhaqo dhibaata inay timaado kaas wuxuu leeyahay iska booraysta adhowteedin ha soo celi meeshaas wuxuu ku dhisayaa dhiig badan oo laga dhaqi waayo meesha inuu ku yaalaa naadir wey. sida badan dhiigga badan waa la dhaqi karaa meeshaan yartaa wax kusoo harayaan intaas yartaa ho yasiirka ah la iskaga cafinaya waa iska booraysanahay saasuu ku socona laakiin haddii dhiig fara badan meeshu ku yaallo la dhaqi waayey cudur naadira weeye le ha booraystu salaadaa soo celi walow khaafa hadduu cabsado min shiddati lbardi qabowgii darnaantiisii maradan jiro waa dhul qabowgiisu badan yahay hadduu qubaysto bis waa inuu dhinto iyo inuu u dhowaado waxbuu ka cabsanahay ama jira inay ku dhacdo maradan mimaa taqadama intii noocyaashii maradka lasoo sheegay oo ugu dambaysheen faaxish miyaa ugu dambeey waxyaalahaasuu ka cabsan walam yaqdir mana kari karo calaa taskhiilin baa biyo inuu kululaysto ma kari karo wa tadfi'ati cudwin xibinta inuu dujiyo oo aan qabow kusoo dhicin ma kari karo tayamama waa booraystaayo waa caada waa soo celiya qabowgu waa caadi buu leeyahay laakiin wax biyo lagu kululaystana in la waayo xibintaana wax lagu dada la waayo taas ayaa waxay tahay naadir marka cudur naadir uu kasoo xisaabiyeyo waa soo celinaya acdaarta naadirkaana sidaas ayuu u qaadiyay waman faqada maa an biyo ninkii waayo wa turaaban ciidna waaya wajaba waxaa waajibahaya an yusaliya alfarda faradka inuu tukado waxdahu keligiis salaad sunaa ku dari maayo leey salaadaha faradkaa kaliyuhu tukanaya biyana waa waaye boorna waa waaye ciidna waa waaye biyana waa waaye faradku tukanahayaa buu leeyahay salaada ka tegin wayuciidu waa soo celinayaa idaa wajada almaaa biyihi hadduu helo aw ituraaba ciid hadduu helo xayثu yusqidu tayamumu booraysigu meesha uu ridahayo alicaadata soo celidii meel hadduu booraysto salaada uu soo celin lahaa hadduu boor ka helo ciid ka helo waa soo celinahayaa salaadaasuu leeyahy maalan ninkaani musaafir buu ahaa waxaa laga yaabaa baabuur buu kor saarnaa baabuurka in la joojiyo waa suurogeli wey salaadiina waa kaasoo waa tegaysa ciidna ma haysto biyana ma haysto salaadii inay tagtay taaganta diyaaradii korkeedii uu saaran yahay oo wax biyaahiy waa ka go-een wax lagu booraysta meeshii waa laga waaya biro iyo waxbaa meeshii caag baa meeshaan ku wada rakiban haye salaadii buu tukanaya laakiin hadduu dego inta waktigu jiro oo ciid gaaro ama biyo gaaro le waa soo celi waa soo celina waa u soo celina xayu yusqidu tayamumu meesha booraysigu uu soo uu ridahayo alcaadata soo celinta meel biyo sida badan laga helo oo biyo laga helo hadda aan biyo joogin hadduu tago booraysigu meesha ku booraysta berdi waa soo celin lahaa kaas hadda soo celin maayuu leey meeshaas marka wasaqaadka ma la soo celinaya mise la soo celin maayo waxay ku taallaa cudurka meeshaan ka dhacay naadir miya mise qaalib saasay ku dhisantay hadduu biyo waayo biyo weytada haddii meesha in biyo laga waayo caadi tahay cudur caama weeyo ninkaas salaada soo celin maayo meeshaan biyo in laga waayo hadday naadir tahay oo maanta iska go-een waa soo celinaya saasay ku dhisan tahay masaladu xayu yusqidu taymum alcaada falaa yuciidu ma soo celinaya idaa wajada turaaban hadduu biyo helo ee ciid helo filxadari meel nagaadi ah nagaadigana maanta waxaa laga wadaa waa meel sida badan biyo laga helo meel lagu nagayo magaalo la degan yaho sida badanba biyo laga waayo sala- booraysi la soo celin maayo salaad la soo celin maayo xadar mar hadduu soo qaado waxaa laga wadaa waa meel sida badan biyo laga helo sida badan biyo laga helo meeshaas marka biyo weytadii iyo dhaawac ii gaaray ee maradkii looga cabsaday iyo biyihii oo loo ooman yahay saddex sababood buu cajigii ka soo qaaday xoogaa yaroo asbaab kalena waa iskaga dardaro bo boorka maxaa aha qabowgii oo kale maradkiibuu ku daray waxaa laga cabsanayo waa marad qabowgii oo kale maradkiibuu geliyey haddii biyihii ceel jiraan oo aan biyo lahayn faqdigii wuu ku daray marka arrintu waxay asbaabta haddii la kala bixbixiyo waa badanahayaan waa soo aruuriyey biyaa la waayey sababtaa la waayeysa cadowgaa kaa xiga biyihii baan balla aragba ceelkaanay ku jiraan waa xirxiran tahay waa weyd weytaa laga soo xisay marad baa looga cabsay maxaa qabow qabowgii iyo waxaasuu ku daray wixii marad looga cabsado oo dhan waa loo ooman yahay isagana sabab kaleu ka dhigo sabab alcajzi marka cajzigaas dartiis ayaa sabab u noqonayo weysaqaadkii loo wey loo booraysigii loo booraysana hadda wuxuu sii galay waajibaadkiisii wallahu subxaanahu watacaala aqlam waxaan ku dhex jirnay booraysigii baan ku dhex jirnay asbaabtii baa lasoo sheegay sababta guud oo loo booraysanahay waxa weeye cajzi can isticmaali ilmaa cajzigaa lasoo qayqaybshay biyaa la waayey sababta loo waayahaya ha noqoto iyagiioo laftoodiia la waayey ama cabsiu meeshii ay yaaleen laga cabsaday ama fogaan ay fogaadeen jaahil baa laga noqday biyihii meeshii ay yaalaan iyo biyihii baa loo baahday oo cabitaan baa loogu baahday marad baa jira ama marad laga cabsanahayo iyo sidii loogu booraysan lahaa xibinta dhaawac ah sidii loogu booraysan lahaa hadda waxaa la galay waajibaadkii booraysiga wa waajibaatuhu sabcatu toddoba wey anniyatu niyo wey niyada haddii cibaadaadkii oo dhan baa u baahan oo xadiidkii caamka habaa tusinahaya niyo inaan laga maarmin inama alacmaalu binniyaat niyadan sida loo niyeysanahayo marka kayfiyadeedii buu sheegay fayanwi istibaaxata fardi salaati salaada faradkeedu inuu banaanaado ayuu niyeysanahay salaad faradke inuu u banaanaado salaad farada aw istibaaxata muftaqirin mid u baahan inuu banaysto ila dahaarati dahaaro wax dahaaro u baahan inay u banaanaadaan saas ayuu niyeysanahayaa walaa yakfii ku filnaan mayso niyatu rafci lxadai rafculxadath inuu niyeystaana ku filnaan mayso walaa fardu tayamum tayamum faradkiis inuu niyeystaana ma ku filnaanayso ee waxaa laga rabaa istibaaxa inuu niyeysto meeshaas marka haddii istibaaxa loo bannaan yahay weysaqaadkii waxaa u bannaanaa weysaqaad faradkiis hadduu niyeysto kifaaya u ah salaad inuu u dahaaro qaato kifaaya ah salaadu inay u bannaanaato kifaaya ahayd laakiin meeshaan istibaaxa kaliyaa loo ogolyahay meesha wax ka yimaadeenna waxa weeye ikhtilaaf fuqahada dhexdooda ka jiro booraysigu xadadka ma kor yeelaa mise ma kor yeelo markii masaladaas uu ka hadlayay abu isxaaq shiraazi saaxib almuhadab wuxuu yidhi jamaahiir ulculamaa waxay ku tageen inuu iskor yeelay meeshaas marka ikhtilaafkan haddi waxaa dhalinahaya aathaarta meesha axaadiidta kusoo aroortay aragtida culimmadu ka qaateen asaciidu ayibu wuduءu lmuslimi maa lam yajid ilma ee idaa lam yajid ilma wajucilat wajucila liyaturaa aturaabu lii masjidan wajucilat liya alardu masjidan wa طahuura markii axaadiidtaa la fiirsho waxaa muuqanaysa inuu daahirinahayo oo xadadkii kor yeelay xadiidkii camr ibni caas markii la fiirsho oo junub uu noqday oo biyihiina ka cabsaday oo iska booraystayna wuxuu yihi nebiga sala allahu calayh wasalam uu su-aalay asallayta biasxaabika wa anta junub qaala nacam ninkiina waa booraystay junubna waa lagu sheegay markii dhinacaa la fiirshana waxaa soo baxaya booraysigii in uusan janaabadii kor yeelin guud ahaanteedii haddana hadhowtadii isagii oo booraystay biyo markii uu helo inuu qubaystaa waajib hadduu weyseqaad ay ahayd ee uu u baahnaa oo xadathul asqar uu ka booraystay hadduu biyo helaa dhowtay inuu weysaystaa waajib wey meeshaas marka waxaa usoo baxday in weyseqaadku ee culimo badan ay ku tageen inuusan booraysigu weysada la mid ahayn oo uusan xadadka kor yeelin sidaa darteed waxay yidhahaan xadad kor noqonayo ma jire istibaaxa ha niyeyso inay u banaanaato salaadu ha niyeyso fayanwi wuxuu niyeysanayaa istibaaxata fardi salaat aw istibaaxata muftaqirin ila ahaara wax kastoo dahaaro u baahan salaad bayaysan ahaane dawaafkii iyo kitaabkii taabashadiisii hadduu junubaha qur-aankii akriskiisi wixii u baahan oo dhan inuu niyeysto mid un ka mida inuu niyeysto walaa yakfii niyatu rafci lxadai walaa fardu tayamum fain tayamama lifardin hadduu farad salaad farada u tayamumahayo wajaba niyatu lfardiyati faradnimo inuu niyeysto waajib kuwey niyatulfardiyati waxa weeye salaadu hadday salaad farada ay ahayd inuu yidhaahdo salaad inuu niyeysto salaad farada inay u banaanaato oo faradnimada soo qaado oo darajaad buu ka dhigahaya salaadii faradka ahayd iyo sunnadii kii loo booraysto hadduu yahay darajada kore midda hoose waa qaadan karaa hadduu midda hoose yahayna tii kore ma gaari karto saasuu darajaadkaas ku wada laa tacyiinuhu in la cayinaa waajibi mayso min duhrin aw casrin in salaada la magac dhabo oo la yidhaha waa duhur iyo waa casir shardi maahane in farad inay tahay la sheego taasaa la rabaa bal low nawaa hadduu niyeysto farda farda duhri farda duhri dheh duhurkii faradkiisa inuu banaysto hadduu niyeysto low nawaa istibaaxata fardi duhri istabaaxa bihi lcasr casrkana waa ku banaysan karaa casr iyo duhur wax farqiga udhexeeya ma jiro salaadu waa farad isku darajow marka wixii isku darajaah oo dhan wuxuu leeyahay hadii mid la niyeysto midka kale waa waa la mid noqona walow nawaa hadduu niyeysto fardan wa naflan farad iyo sunno labadoodiyo wada jiro ubixaa labadaba waa la baneeyey labaduba waa u banaanyihi aw naflan sunno ayuu niyeystay aw janaazatan janaazo awi salaata salaad oo caamahoo sunno iyo farad uusan u kala qaadin marka sunnadii baaba laga soo qaadahayaa lam yastabix ma banaysanayo alfarda faradkii ma banaysanayo oo salaada guud ahaanna sunno iyo uma kala qaadna oo kuma cadda farad inuu rabo sunnadii iyo janaazadiina faradka waa ka hooseeya aw fardan ama farad kaliyuhu niyeysto salaad farada inay u banaanaatuu niyeystay salaadiiba yuusan magacaabin falahu tanafulu falahu naflu sunnuu leeyahay munfaridan asagoo keligiisa salaada faradkaa wuxuu u weystay u booraystay sunno waa ku tukan karaayo sunnadu waa ka darajo hooseysaa salaada faradka wakada naflu qablahu sunadii ka horeysayna waa u banaan tahay wabacdahu fi lwaqti waqtiga dhexdiisa uu ku tukadayo wabacdahu bacda alwaqti marka sunoo dhani waa waa raacaysaa buu leeyahay faradkaas ama sunno keligeedana waa iskaga tukan karaa oo aan salaad faradaba ku xirnayn kuwii rawaatibta ahaana faradkii waa ku dari karaa midii ka horreysay midii ka dambeysay waqtigaa baxay waxba shardi ma waqtigiibaa joogay waa baxay waxba shardi maa wayajibu qarnuhaa niyada in lala xariiriyaa waajibahayo binaqli guurinta markuu ciidda soo qaadahayo niyadaani waa inay la xiriirta wastidaamatuhaa inuu daa'im yeelo ilaa masxi shayin shay masixidiis intii laga gaaro min alwajhi wejiga ka mid markaad ciidda inta lasoo qaadayo wejiga inta la marinahaya wax muddo dheeri kuma jirtee haddii istibaaxa uu niyeysto waxaan loo diidahayaa intuu ciidda soo qaado muddo iska joogo kabacdi uu wejigii ni niyo la-aan usoo qaado saas oo niyadaas kala go-aysa wey wuxuu waxa la diiday muddo qaablihi kuma jirto ciidda haddii uu soo qaado oo inuu wes salaad u banaanaato inuu ubooreysto niyeysto ciiddii soo qaado wejiga mariyo marka waa inay naqligii niyadu la xiriirtaa buu leeyahay waana inay sii joogtaa ilaa wejigii wax laga maso meeshaas marka intaasi waa niyadii rugn shardi waajibkii ugu horreeyo niyadii ah niyaduna lagama maarmaan weeye badho athaani waajibkii labaad iyo wathaalithu qasdu turaabi turaab in loo qasto weeye wanaqluhu in lasoo guuriyo qasdu aayaddii maadaama fatayamamu ay ku jirtay wuxuu leeyahay turaabta waa in loo qasta isagaa wuxuu keeni doonaa ixtiraazaad wanaqluhu waana in lasoo guuriyaa meel laga soo qaadaayo wejiga loo soo qaadaa ciid wejiga iska saarana anfici mayso labadoodaasba marka ciid baa loo qastay labadoodiiba waa ku jira fain kaana calaa wajhi wejigiisa hadduu saaran yahay turaabun ciid oo famasaxa bihi wejigii uu marmariyo lam yakfi kaafin maayo maxaa meeshaas ka maqan marka ciiddii wejigiisay way iska saarnayd mise waa iska waa marmariyey ya naqligii baa meesha ka maqan aw alqathu waxaa riix waxaa waxaa tuurtay alriixu dabayl baa calayhi cala alwajhi ku tuurtayo famasaxa bihi waa marmari ciiddu meel waa ka timid laakiin hadda asiga wax qasadaho ulahaa inuu ciid keenaa meesha ma jira marka labadaasiba kaafin mahayaan buu leeyahay maxaa yeelay naqligii lasoo guurinahayay iyo qasadkii labadoodaasa la rabay qasad haddii la sheego le ciid waa inuu u qasdaana haddii ciiddii inuu keeno wejigii keeno iyaduna waa waa ku dhex jirta walow amara kayrahu kayrkiisa hadduu amro xataa yamamahu ilaa uu uu u booreeyey jaaza waa iska banaanta oo meeshaas naqligii iyo qasadkiiba iyo labadoodiiba waa la helay wain kaana qaadiran haba ahaado mid kari kara cala aladhar oo sidii haddii qof u weyseeyo oo kale sidaas oo kale haddii uu qof kale u dirsado waa soconaysaa alraabicu waalkhaamisu masxu shayin masxu wajhi wejigiisa inuu masaxo weeye iyo wayadayhi labadiisa gacmood maca mirfiqayhi labada xusulla jirankood waa inuu masaxa marka masxulwajhi iyo masxulyadayn labadoodaas hadda qur-aankii baaba sheegay labadoodaas in la masaxa mirfiqaynkana xadiid kusoo arooray dartiis buu u qaatay axaadiidta kusoo aroortay qaarkood ilaa kilkilahay sheegeen qaarkoodna xusulladay sheegeen qaarkoodna labada kaf bay sheegeen madhabtuna sida oo ay raajixa u ah waxa weeye waa in xusullada la gaarsiiyo imaam nawowi raximahullahu majmuuca markii uu masaladaas ka hadlahayeyna masalada kafaynka wuxuu yidhi inkastoo madhabta ay tahay wej qadiim oo sidaas oo kale u yahay haddana waxa way qawiyun fi daliil axaadiid saxiixa ayna saasay tusaysaa buli in labada kaf kaliya uu yahay oo xusulladu aysan waajib ahayn marka xusulladii haddii la gaarsiiyo oo la gaarsiiyo waxaa noqon kartaa kamaal waa iska noqon kartaa laakiin waxaa waajibka ahi waxa weeye waa labada kafo sida madhabta ku socotaas waa in labada xusul la gaarsiiyo oo ayaga xadiidkaas aya ayay qaatee wejigii haddee isagii oo dhanna in la gaarsiiyo waa la rabaa oo wejigii oo dhan baa la gaarsiinahayaa macaa timihiisii iyo macaa wejigii masax baa leeyihi asaadisu midka lixaad adtartiibu tartiibu in la isku soo xijiyo oo tartiib loo wado maadaama aayaddiina isku xijisay weyseqaadkana isaguna bedel ka ahayo weyseqaadkuna isku xigxigi jiray meeshaasuu ka bixi asaabicu kii toddobaad kownuhu bidarbatayni laba qaadidood waa inuu yahay darbatun garaacidoo lilweji ciidda marbaas cabada la saarahayo ama hal sacababa hala saaro wejiga loo soo qaado darbatun lilyadayni darbo oo labada gacmood loo soo qaado taasna waxa weeye labadaa darbo ayay ku adkaysteenoo riwaayooyinka xadiidka camaar qaarkood baa tusinahaya laakiin kuwa saxiixa hal marhu soo qaado wejiga gacmihiiba mari marka labadaas darba ayagana waxa weeyuu yidhi waa waajib wa qiila in amkana qiila badanaaba haddi meesha uu yidhaahdaa waa meeshuu ka dareemahayo qowlka muqaabilka ah inuu quwa ku jirto xoog leey raafic iyo nawowi meeshay isku khilaafaan oo kale midkii raafici wuxuu ka dhigahayaa qiila in amkana hadduu suuro galo bidarbatin hal darba kafaa waa ku filan yahay ka khirqatin maro weeye iyo wanaxwiha lamid maro gabalkeed iyo wanaxwiha wixii lamid hal darba ade gacantaan haddii lagu soo qaado hal mara ciiddii labadaas cab lagu soo qaado wejiga gacmaha ma gaarayso marka wuxuu leeyahay hadduu maro ballaaran oo kale gabal maraah oo kale ciiddii uu saaro oo qaar wejiga ku masaxo oo qaarna gacmaha ku masaxo waa suuro geli kartaa hadday marka suuro geli karto wa wa waa ku filnaanaysa qiiladii saasuu ka dhigay marka hadda qowlkaasuu qiila ka yidhi oo wejiga gacmaha in hal masax loo soo qaado riwaayooyinka camaar meesha raajix u muuqan karo walaa yajibu waajibi mahayo iisaaluhu in la gaarsiiyo baadina shacarin timihii caloosheedii khafiifin fudud timaha salkooda in la gaarsiiyo ciiddaa yartaahoo boorkaahoo lasoo qaaday timaha salkooda la gaarsiiyo waxa weye sucuubaa ku jirta shay cusri ku jiro weeye marka waajib ma intaas marka wuxuu uga soo tegay eh, waajibaadkii sunan buu galay wa sunanuhu atasmiyatu bismi illaahi in la yidhaahdo wey sida weyseqaadkii oo kale wa taqdiimu yamiinihi midigtiisa inuu hormarayo wey xadiidkii tayaamunka oo duhuurka o dhan sheegahayay ayaa tusinahaya wa aclaa wejhi wejigiisa meesha ugu sarreeya inuu ka bilaabo maadaama uu yahay eh, meesha ugu sharafsanay weysadana meesha laga soo bilaabahay uu ah oo weysada maadaama biyuhu eh, kor aysan u soconin hoos ay u dareerahayaan inuu wejiga korkiisa kasoo bilaabaa u sahlaneed biyuhu inay wejiga gaaraan marka meeshuu kasoo bilaabay wa wa filyadi gacantii yadacu wuxuu dejiyaa kayfiyadaas bal haddee eh, u fiirso oo uu leeyahay eh, gacmaha ayaa loo marina si oo eh, aa ula socotay marka hore inaad kayfiyada aragtid weeye gacantan waxaa la rabaa ciiddii uu kusoo qaaday inay xusulkii ilaa xusulkii gaarto ciidda la dhaqaalayo marka marka ugu horeysa intuu ka bilaaba halkan markuu joogo intaana ciiddii ugu harto meeshan kaliyuu awal marinahayay inta ciid baa ugu hartay dhinacaanuu marina suulka kor buu uqaadaya dhowtay suulku suulka marina waa ciidda dhaqaalayiskeedii weye kayfiyadaas waxay ku xiranta gacanta kale hadhowteedii markii uu wado ayadana sidii oo kale u yeelaya marka intaana bal inuu ciidda inta ku gaarsiiyo wixii dhinacaan soo harayna eh, su- suulka hoostiisa wuxuu ku aadan ciiddii ku reebay u reebo suulkana kor u qaado ciiddaas marka kayfiyadaasi uu meesha keeni doona kayfiye xadiid ku timid ama su- eh, sunno la daba jooga maahan ciid dhaqaalays ayaa laga wada sida ciiddii loo dhaqaalayo meesha laga gaarsi wa filyadi gacantii yadacu wuxuu dejiyaa asaabic alyusra gacanta bidix faraheedii siwal ibhaami marka xusux- eh, laga reebo suulka laga reebo oo suulka suulka lala sii wahaya asaga waa lasii dhaqaalaynahaya calaa duhuuri asaabic ilyumna gacanta midigtaa ee faraheeda dhabarkooduu saarahaya siwal ibhaami wixii kasoo maray wa yumiruhaa waa wadahaya ilal kuuci intii laga gaaro kuucii hadde waxa weye meeshaas oo kafka uu ka haysta gacanta ilaa laga gaaro kuuci kuucii buucuu ahaa midkaana wuxuu ahaa buuci kana kuuci marka ilaa uu kuuci ka gaaro uma yadum waa waa isku geynahaya adraafa asaabicihi ilaa xarfi diraaci dhudhunka eh, ga- ga- gaarkiisa ilaa intuu ku wadahayaa wayumiruhaa waa marinahaya ila lmirfaq xusulkii ilaa uu ka gaaro uma yudiiru wuxuu wareejinahayaa badna kafi calaa casha caloosheedii buu xagga marka u wareejinahayaa yuti- yudiiru waa wareejinahaya badna kafihi ilaa badni diraaci diraaci calooshiisa u wareejinahaya awal dhabarkaan uga wadaye eh, calooshuu ka marinahaya wayumiruhaa waa marinahaya walxaal ibhaamuhu xusul eh, suulkiisuna marfuucatun kor ay u taagan tahay faidaa balaqa alkuuca markuu gaaro eh, masaxa waa masaxahayaa badna bibadni ibhaami lyusra eh, bidixdii suul- eh, suulkeedii calooshiisiibuu wuxuu ku masaxaya dahra ibhaami lyumna midigtii eh, suulkeedii dushiisa oo saatantii u waday marka kan calooshiisa midkaanu ku masaxay xoogaaga ciiddaah meeshaa ku- uma yamsaxu lyusra bidixdii wuu masaxaya bilyumna kadalik uma yukhalilu waa gelgelinayaa asaabicahu farihiisii buu isdhex gelinaya bal dhexdooda ciiddu ha gaarto wayamsaxu waa masaxaya ixda araaxatayni labada calaacalood midood bil ukhraa midda kale calaacalahana waa ismarinaya farihina waa isgelinaya intaasoo dhan ciid isgaarsiis ciiddii buu gaarsiina wayukhafifu lqubaa qubaara boorkii waa fududayna fudaydkaasna hadi xadiidka camaar waxaa kusoo arooray marna nebigu inuu afuufay marna jafay boor faraha ka badanoo wejiga oo dhan la cadaysanahayo maaha waxa meesha laga rabaayo xoogaa un ciiddu wax boora inay leedahay baa laga rabaayo oo gaarto marka inuu afuufo iyo inuu iska jafo labadaba waa suuragalo boorkii yareey Ee, fadiilo maahan inuu wejigoo dhan caddeeyo wayufariqu waa kala geynayaa asaabicahu farihiisii cinda darbi markuu ciidda ku dhufanahayo cala turaabi fiihimaa labada jeerba waxaa la rabaa faraha dhexdooda inay ciiddu gaarto sidaas ay u sahlanaato sunnadii bay ku jiraan waxaas Ee, yukhafifu lqubaara wayufariqu asaabicahu cala turaabi wayajibu nazcu lkhaatami faraatiga in la siibaa waajibaysa fi thaaniyati darbada labaad oo faraatigaani meesha uu haystaa waa meel la raba ciiddu inay gaarto sida biyihii oo kale sayaalna maahano ciiddu geli mayso marka inay ciidi gaartaa la rabaa waa in la siibaa ama maraa wax marinaysa ama maraa darbadii samaynaysa si ay tahayba waa inaa faraatigii siibtaa ilaa hoostiisa ciidi gaari maysa sida biyihii oo kale dhaqdhaqaajis aa dhaqdhaqaajiso ma anfacaayo maxaa yeele ayaga dhaqdhaqaajis waxba ku geli maayaan meeshii waa iska banaananaysa walow axdaa hadduu xadito bayna naqli markuu ciiddii soo guuriyey iyo wamasxil wajhi wejiga intuusa gaarsiin badala naqligaasi waa buray buy niya awal lagu waday niyadaani xadadkuna waa is anfina mutanaafiyaan marka niyadii xadadkiibaa anfiyey wawajaba akhdu thaanin qaadasho labaad baa waajibahaysa wayabdulu tayamumu booraysigu waa buraa mubdilaadkiisiibuu hadda galay sunantii waa ka baxay wayabطulu waa buraa atayamumu can ilwuduu'i weyseqaadkii uu ka booraystay binawaaqid lwudu yabdulu tayamumu albedelu can ilwuduu'i weyseqaadka bedel ka ah binawaaqid lwuduu'i ayuu ku bur waxa awal u booraysanahay hadday ahayd weyseqaad buu rabay booraysigaa waxaa jebinahaya wax alaale wixii weysada jebiyaa waa jebina wixii weysada jebin jiray baa jebina wabitawahumi qudratihi inuu kari karo inuu moodo calaa maa-in biyo yajibu isticmaaluhu inuu ku isticmaalaa waajibayso calaa maa-in yajibu isticmaaluhu awal wuxuu u booreysanayay waxay ahayd biyo weytu hadda biyuhu meesha ka dareema wuxuu isiri meeshaan amay biyo ku jiraan ma hubo laakiin waa tawahum ka ru'yati saraabin werwer buu arkay werwer iyo dhaandabagaale iyo waxay dadku yidhaahdaan marka qoraxdu ay qabato meelaha qaarkood waxa biyaha u ego meesha ka muuqda isagu biyuu mooday hadduu mar biyo mooday is yidhi meeshaan biyaha ku jira uu is yidhi hadhowtadiiba marka la tago meesha biyo hal waaye meeshii asaga biyuu tawahumay marka wayse boraysigu waa bura maa yajibu ma calaa maa in yajibu isticmaaluhu waxaa meesha ka baxaya biyo inuu isticmaalaa waajib aysan ahayn awalba dhaawac dartiisu uu booraysanahay biyaha meesha iska yaallaan biyaha la tawahumay ayagoo la arkayaaban la isticmaalayne maxaa tawahumkooda waxba dhibi ma ee waxa biyuha tawahumkooda wax burinaya awal biyo la-aan baa loo booreysanay haddana biyaha meeshii laga tawahum marka biyahaasna uu arkay ama tawahumay oo is yiri waa isticmaali kartaa ayadana waa ku burahaya ka ru'yati saraabin werwarka uu arkay weeye aw rakbin jamaaco safar soconayo oo islee abaa biyo ka hesha qabla salaati salaada dhexdeeda ee salaada horteeda aw fiihaa ama salaada dhexdeeda wa kaanat salaaduna waxay ahaatay mimaa tucaadu mid la soo celina meeshaas bal masaladaas da u fiirso salaada ka hor haddii ay tahay uu biyo arkay ama biyo tawahumay waa buray booraysi hadda waxaa laga rabaa biyahaas inuu ka quusto ama biyihii heloo ku weysaysto ayaa laga rabaa salaadiibuu dhexdeeda ku jira isagoo salaada dhexdeeda ku jira ayuu biyihii arkay ama waa tawahum wuxuu leeyahy salaadaas waxaa loo fiirinaya inay soo celis u baahan tahay iyo inaysan soo celis u baahnayn hadduu booraysigan ku dhammaysto ma soo celis bay u baahnayd mise uma baahna meeshaasaa laga fiirinaya hadday salaadu salaad soo celis u baahnayd ay tahay biyihiina hadda uu arkay ha joojiyo biyahan ha doonto ilaa salaadan awalba soo celis bay ka rabtay aw fiihaa fi salaati salaadii dhexdeedu ku arkay wa kaanat salaaduna waxay ahayd mimaa tucaadu salaada la soo celiyo hadhowtii soo celiska u baahan ka tayamumi xaadirin kii joogay booraysigiisii wey lifaqdi lmaa biyo weytadooda nin beledkiisii jooga hadduu biyo waayo wuxuu leey inuu biyo waayaa waa iska cudur naadir waa booraysanhayaa laakiin salaaduu soo celina midka musaafirkaana musaafir inuu biyo waayaa waa iska caadi marka asagu hadduu biyo weyto darteed u booraysto salaada soo celin ma saasuu u kala qaada fain lam tucad haddaan la soo celinayn ka tayamumin musaafirin musaafirkii booraysigiisii weeye falaa ma ka baxayo salaadii salaadii ma burayso marka wuxuu leeyahay salaadu hadday tahay salaad in la soo celiyaa waajib ahayd oo booraysigan markii la booraysto kabacdi la soo celin lahaa haddii hadda biyo la arko waa in la joojiyo haddii ay tahay salaad sida haddii mar la tukado aan la soo celiyeen oo boraysigaas ku dhammaan lahaydna mar hadduu salaadii galay biyo arkidood ku burimayso saasuu u kala qaada wayutimuhaa waa dhammaystirhayaa watujziuhu waana u gudaysay sida labadii ninoo markay salaadii dhammaysteen kabacdi biyaha helay oo kale oo midkoodna soo celiyey midna salaa- sidiisa iskaga gaabsado nebigood nabadood midna macaana sal allahu alay wasalam laakiin kii salaadii hore iskaga gaabsaday buu sawaab ka dhigo wuxuu yidhi asabta sunna kii kalena ma canaano waa dadaashay dadaalkii ajar ku leedahay laakiin ninkii sunnada waafaqay waa ninkii kale meesha marka eh, musaafirka iyo muqiim markay meeshaan yidhaahdaan waxay yidhahdaan waxaan ka wadnaa hadduu joogo meel biyo la- in la helaa qaalib tahay waa muqiim muqiimka waxaan ka wadnaa nin meesha uu maanta ku booraysanayo sida badan biyo laga helo musaafirkana waxaan ka wadnaa nin oo meesha uu ku booraysanayo sida badan biyo aan laga helin maalan haddii tuulada uu joogo sida badanba biyo aysan lahaynoo biyaheeda waxaa loo doonaa dhul aan dhulkaan ahayn baa maalin walba loo doonaa biyo ilaa aan laga helin baaba iska badan inkastoo uu musa- um, xaadir yahay oo xadar joogo xadarkiisu waxa weeye biyo la-aan baa qaalib u ah wuxuu leeyahy salaadii sida ku tukada ma soo celin musaafirkii wuxuu joogaa magaalo oo biyaheedu caadi iska ahaan jireen laakiin maanta amar baa ku dhacay oo biyihii waa go-een meeshaas biyaa u qaalib ahaa marka meesha biyuhu qaalib u yihiinna waa la soo celinhayaa buu leeyahy waa cudur naadir marka fuqahada waxay shaaficiyada waxay ku dhisan tahay soo celiska iyo soo celis la-aantu cudurku ma caamba ama waa naadir hadduu cudur caam yahay oo mar walba wax dhaca uu yahay wixii sidaa darteed loo booraysto lama soo celiyeyna wixii naadir ahoo marmar dhacana waa la soo celina marka salaadii aan la soo celinayn hadduu biyo dhexdooda ku arko salaada goyn mahayo waa iska dhammaysanaya midii la soo celinayeyna awalba waa la soo celin lahaya hadda ha joojiyo hadda biyahan ku booraysto laakin yundabu qadcuhaa inuu gooyaa la suneeyaa buu yidhi liyastanifahaa inuu soo cusboonaysiiyo biwuduu'in weyseqaad oo maadaama weyseqaadku dahaarada ka kaamilsan boraysiga uu yahay inuu dahaaradaas kaamilkaa ku tukada inuu joojiyaa u fiican buu yidhi salaad haddii lagu jiro farada ma la goynahaya mise la goyn mahayo waa masale insha allah baabkeeda la imaan doonta wain ra'aahu hadduu arko biyihii fii naflin sunna isagoo ku jira wanawaa cadadan cadadna uu niyeystay atamahu waa iska dhammaystiran awal laba ragcuu hore soo niyeystay ama afar ragcuu niyeystay intuu ku dhex jiruu biyo arkay waa iska dhammaystiran wailaa hadduusan cadad niyeysana awalba inuu salaad tukaduu iska niyeystay cadad ma sheegin salaadu salaad waxay iska ahayd nafli mutlaq cadad ma sheegin fa ragcatayni laba ragco ayuu tukanaya laba ragcuu kusoo gaabsana laba ragcuu ku joojinahayaa oo maadaama biyo la helay wixii hadda ka dambeeya suu biyahaas ugu tukada laba ragcuu kus- ku salaamaysan walaa yajuuzu ma banaana asalaatu bitayamumin walaa yajuuzu bitayamumin hal booraysiga kuma banaana akharu min fariida hal farada wax ka badan waaxidatin oo kale maktuubatin aw manduuratin haddii ay tahay salaadii faradka ahay ama tii la nadri booraysiga haddaad booraysatid hal salaada ka badan laguma booraysan karo hal salaada ka badan laguma tukan karo fariidada ka badan laguma tukan karo laakiin sunooyinkii baa la yska badsan karaa meeshaas marka eh, aqwaal bacdu saxaaba iyo bacdu taabiciin ayaa meeshaas eh, loo cuskaday xadiid ibnu cabaas oo asagu yidhaahda sunnaday ka mid tahay inaan hal fariida ka badan lagu tukan xadiidkaasi waa daciif laakiin qowlka cabdullaahi ibni cumar oo uu leeyahay hal salaadaa lagu tukadaa ayaa wuxuu yahay sanadkiisu xasan inkastoo bayhaqina uu yidhaha waa saxiix hal salaada keliya lagu tukado kolleyba culimo badanna saasay ku tagtay in hal fariidaa keligeed lagu tukado saxaabada dhowr buu kasoo sheeg sheegaya cali oo kalea ku jira xadiidkiisa xaaris ul- eh, sanadkiisa xaaris ulacwar baa ku jira waa daciif laakiin culimo badan baa ku tagtay wamaa shaaa wayusallii bitayamumin waaxidin hal booraysiga wuxuu ku tukanaya maa shaaa wuxuu doono min annawaafili waljanaa-is salaadihii janaa-iskii iyo sunooyinkii wax badan waa iskaga tukana faradka weeye waxa oo eh, la yidhi yaan hal mida ka badan lagu tukan marka booraysigii meeshaas ayuu uga soo baxay baabulxaydi xaydkaas dee munaasab wuxuu ahaan lahaa inuu janaabadoo kale la xiriiro maadaama wax laga qubaysanayo uu yahay laakiin markii la fiirsho laba daraf buu leeyahay oo laba maqsad oo dahaarada midba meel ka gelahayo mid waa mid laga- waa laga qubaysanahayaa oo weysaqaadkii uu ka agdhowi meel kalena najaasa meesha ku jirto oo asagana in la iska dhaqo isaalat najaas marka isaalat najaas uu iskaga dhowey baabu najaasaat ayuu asaga iskaga soo dhowey xaydkaas marka haddee in salaadii uu diidahayo iyo eh, muxuu ahaa dalaaqii waxyaalo oo sunan kusoo aroortay waa keeni doonaa waxyaalaha mamnuuca ka ah aqalu sinin da-da ugu yaroo taxiidu fiihi lmar'atu naag ay xayd ku dhaco istikmaalu tisci siniina sagaal sano inay dhammaystiranto weeyo taqriiban soo dhadhow dhadhowaada sagaal sano ayaa ugu yar da-da ay dhiigga uu ku dhici karo meeshaas xaydka waxyaalaha ku arki doontay axkaamta ka ratibmayso waxaas waa xaaraam waxaas waa xaaraam laleeyahay nusuus bay u baahantay amaa eh, cadadka asaga ku dhex jiro intaasaa tirsigiisu yahay xaydka intaan duhurkiiba ah eh, intaasaa ugu yar intaasaa ugu badan waxyaalahaas waxay ku saabsan yihiin waxa la yidhaha istiqraac caadaat nisa ayaa nagu sheekh walba raaxraacay haweenkii waktigiisa joogay wixii ay sheegeen ayuu masaladii ku dhisay sidaa darteed ikhtilaaf badan baa ku jiro nimba meel buu ku dhiftay maadaama eh, aqaalimta haweenku ay kala joogaan wax isku khilaafi karaan waa mas'alo oo ku dhisan istiqraac istiqraac waxa weeye waxbaa la raaraacay waa la dabagalay waa la dabagalay waxbaa soo baxaya marka inuu sidaa u badanya ee waxyaalo nusuus ku hoos jira maaha aqalu sinin da-da ugu yaroo taxiidu fiihi lmar'atu istikmaalu tisci siniina sagaal sano inay dhammaystirato weeye taqriiban taqriibkaas waxaa laga wadaa haddii maalmo iyo wax dhiman yihiin wax dhibaata ah ma laha waxay yidhaahdaan eh, eh, ma- eh, qadrulxayd oo kale haddii eh, ayaamulxayd oo kale hadday ka dhiman tahay dhib male falow ra'athu hadday aragto qabla tisci siniina sagaal sano ka hor lizamanin zaman laa yasacu aan ku filnayn duhran waxaydan fahuwa xaydun xaydun muddo yaroo daahirnimo iyo xayd aan ku filnayn daahirnimo iyo xaydna waxaa ku filan wuxuu ku odhan doonaa lix iyo toban beri hal maalin iyo hameen oo xaydkii ah iyo shan iyo toban beri oo duhurkii ah marka muddadaas oo kale haddaysan dhammayn eh, xayd weeyi wailaa hadday muddadaas u waasicto oo ka badan tahay falaa xayd noqon ma taqriibkii buu meeshaas isagana tafsiirkiisii sidaas ka dhig walaa xadda xad uma sugnaan liaakhirihi aakhirkiisa fa yumkinu waa suuragal ila almowti oo eh, waxaa iska suuragala inaan dhiigba ku dhicinba ilaa ay ka dhimato weligeed ba inuusan ku dhicin waa iska suuragala oo cila ay timaado oo sababtaha inaan dhiigba ku dhicin marka xaydka da-da ugu yar oo ku dhacahay waa sagaal sanowi ku dhicidiisana da go-an oo la leeyahay ilaa intaasu ilaa waa ilaa waa inuu ku dhacaa ma jirte xataa intay dhima- ka dhimanayso inuusan ku dhicinna waa iska suuragal waaqalu lxaydi xaydka muddada ugu yari yowmun maalin weeye waleylatun habeen wey waqaalibuhu qaalibkiisa qaalibkaasi waxa weeye haweenka inta ay arkaan sida ay u arkaan oo ugu qaalibka sittun lix weeye oo sabcun toddobo wa akharuhu badankiisuna khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood wey akhar iyo qaalib inay isku darmaan lama rabo akharku waxa weeye waa cadadka hadduu dhaafo xaydnimoba waa ka baxa qaalibkuna waxa weeye inta badanoo haweenku ay arkaan ama lix beray arkayaan ama toddoba beray arkaan saasay ay badanaaba arkaan akarkuna waxa weeye waa cadadka mar hadduu dhaafo wixii dhaafay aan xaydba lagu xisaabinayn akaruhu khamsata cashara yowm meeshaas marka waxa weeye waa masaa'il ku saabsan istiqraac wa aqalu duhri daahirnimo kan ugu yar bayna alxaydatayni laba xayd dhexdooda khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood xoogaa yar waxay kasoo dhoweeyaan xadiidkii oo eh, nebiga sala allahu alayh wasalam markuu yihi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi rajuli alxaazimi min kuna qaaluu wamaa nuqsaanu diinina wamaa nuqsaanu caqlina qaalat tabkuthu ixdaakuna dah- ixdaakuna eh, shadra dahri laa tusalli marka shadrigii bay waxay yidhaaheen nus waa inay daahirta laakiin shadrigu berdi kuma nus iyo eh, wax ku dhow midna kuma go-ne qayb oon ka mida shadrigu waa iska noqon marka wax mansuus ahoo waadix aho meesha kuma cadde ee waxa weeye waa istiqrihi baa la rabaa walaa xadda xad uma sugnaan liakarihi akar duhri oo waxaa laga yaabaa intaasoo sanadba inuusan waxbaba ku dhicinba muddo dheer inay iska qaato famataa ra'at hadday aragto daman dhiig famataa waktigii ra'at daman dhiig ay aragto fii sini lxayd ayadoo ku jirta sinulxayd imise sagaal sano sagaalkii sano marka ay gaarto hadday dhiig aragto walow xaamilan uurba halaha xaamilada de fuqahada waa waa isku khilaafeen oo qaarkood waxay yidhaaheen xaamila dhiiggii ay aragtaa waa iska dam fasaad maadaama raximka waa waxa lagu hubsadaa dhiigga uy qaarna waxay yidhaaheen maya dhiiggan meesha ku dhacay oo eh, ku dhacay waxa weeye waa waa xayb ibnu rushdi baa xoogaa isku da- ta- eh, isku tacallujiyey bal inuu isku soo dhaweeyo markaasu wuxuu yidhi haddii naagtuna qawi ay tahay eh, oo qof xoog le ay tahay ilmuhuna ay weli yar yihiin waa suuragal inuu xayd noqdo oo dhiiggii wuxuu ahaa qadaa'uljiniin marka in uu ka bato oo eh, kasoo haraa iska suuragal marka waa iska un eh, waa iska iska dadaalkiisa oo masalo uun tajaarub iyo wax noocaas uu iskagala laabtay laakiin ikhtilaafku waa wax meesha jooga waxaase eh, aada u muuqanaysay eh, xaydku wuxuu calaamo u yahay caloosheeda inaysan waxba ku jirin calaamaad buu ah ciddadii baa lagu sugahayey waxbaa lagu kala garanahayay marka marka dhinacaa la fiirsho waxaa muuqanaysa eh, wixii oo dhiigaho ilmaha la xariy iyadoo uur leh inay dam fasaad noqon karaan waase masaa'il mas'alo oo fuqahadu ay ku kala tageen wey hadda asaga waa kaasoo raajix buu ka dhigay wajaba waxaa waajibahaya tatru eh, tarku maa tatruku lxaaidu xaaidadu waxay ka tagtay inuu ka tago ayaa wa- inay ka tagto ayaa waajib ku ah hadday muddadaas dhiig isku aragtaa inay ka tagto ha ka tagto marka maxaa laga wadaa dhiiggii bay aragtay hadduu bilowday haye salaaddii miyay iska gelaysaa mise waxbay sugaysaa marka wuxuu leeyahay horta haddi ha joojiso salaada fa in inqadaca hadduu goro liduuni aqalihi xaydkii eh, intii ugu yarayd ka yar hadduu ku go-o tabayana waxaa noo caddaaday annahu kayru xaydin inuusan ahaynoo fataqdi salaad salaaddii bay qadaynaysa sagaalkii sano ama toban sano ayuu jirtay dhiig aragtay dhiiggii markay aragtay wuxuu leeyahay salaadda ha joojiso haye dhiiggii maanta gelinkeedu iska socday waa dhammaa meeshaas waxaa noo soo baxday inuusan dhiiggaasi xayd ahayn oo salaaddii ha soo qadayso leeyahay ku dhexday marka hore laakiin ha joojiso wajaba tarku maa tatruku alxaa'id marka hore ha joojiso hadduu go-o asagoo aan muddo xayd gaari karin hameenii maalin aan gaari karin waxaa noo soo caddaatay inuusan xayd ahayn salaaddii ha soo qadayso fa in inqadaca liaqalihi inta ugu yar aw akarihi inta ugu badan hadduu ku go-o aw mee baynahumaa fa huwa xaydun xaydu mar hadduu habeenii maalin kor u dhaafo ama gaaro waxaan kasoo qaadayna xayd inuu yahay wain jaawaza akarahu badankiiba ha gudbo Eh, wain jaawaza hadduu gudbo akarahu fahiya mustaxaadatun mustaxaadow haweenka marka dhiigga ku dhacaya waa saddex mid waa dhiiggan caadi ahaanta iskaga dhacahayo oo kaas waxa la yaha xayd midna waxa weeye waa mid umusha la xiriira oo isagana waa nifaas labadoodaasba kii ka baxaana waxa weeye waa istixaad istixaado saddexdaas ayuu u kala baxaa marka hadduu agarkiisii gudbo shan iyo toban ka bato wuxuu yihi waa istixaadow mustaxaadow weeye naagtii walahaa axkaamun dawiilatun axkaam dheer bay leedahay madkuuratun fii kutubi lfiqhi lagu sheego mudawalaadka kitaabkan isaga mukhtasar inuu yahay sidaasuu ku xisaabiyey mu- mukhtasar baan ka dhigayaa marka is- kitaabada dheer dheer bay taasi jirtaa wsufratu sufradii iyo wlkudratu xaydun wey sufradu waa rinjiga cadaan iyo guduud isku jiraan oo casuuska kudraduna waa midka boorboorka ah oo- ee boorboorkaas loo madow iyo caddaan baa isku jira xayd weeyu meeshaas dee eh, sufrada iyo kudrada xadiidna waa kusoo aroor kunaa eh, laa nacudu sa- eh, ha ha kunaa laa nacudu asufrata walkudrata xayb waxba eh, waxba kuma ana xisaabin shay-an waxba kuma ana xisaabin jirta waad saa oran jirta haddana wuxuu ku yihi kudra iyo sufra waxa weeye waa xayd buu ku yidhi meeshaas marka hadday dhiig horoo socday daba joogaan xayd bay noqonaan haddii asagoo aan dhiig la arag iska yimaadaanna waa kuwan waxba lagu xisaabinay haddii dhiig hore ay daba joogaan dhiiggaas ilaa midab oo dhan dhammaado xataa tarayna alqasata albaydaa midka ay tiri wain ra'at hadday aragto waktan wakti daman dhiig wa waktan wakti kalena naqaa'an daahirnimo ay aragto wa waqtan daman haddana waqti kale dhiig aragtay wahaakadaa saasay arrintu ku socota waa go-goah marba waxbaa soo baxa walam yujaawiz mana gudbin alkhamsata cashar shan iyo toban ma gudbin walam yanqus kama yara majmuucu dimaa'i haddii dhiigyaashoo dhan laysku geeyo can yowmin waleyla habeenii maalinna kama yara dhiigyaashaani markay imaanahayeen oo laabanahayeen oo go-ahayeen oo soconahayeen habeenii maalinna kama yara shan iyo tobanna ma gudbin fadimaau dhiigyaashi iyo wanaqaau daahirnimadii almutakhalilu dhex galay kulluhaa xayd waa dhiiggio marna gabaabsanaya marna eh, imaanahaya marka haddii habeenii maalin waxa aysa ka yarayn marka la isku dardaro shan iyo tobanna uusan ka gudbin waa xayd gidigiisu markay weydo iyo markay aragtaba waxaas isdhex gelgelayo dhan kulluhaa xayd meeshaas de marka hadduu habeenii maalin ka yaraadana wuxuu soo baxayaa demi fasaad hadduu shan iyo toban beri ka batana wixii shan iyo tobanka ka dambeeya ayaa markaas waxaa loo qaadanahaya eh, istixaabo wa aqalu nifaasi laxdatun buu yidhi hal mara wixii ka soo baxo wa qaalibuhu arbacuuna yowma kolleyba kaasaa xadiid uu ku yimi wa akharuhu situuna intaasna waxa weeye situunkaas iyo laxdadaasna waxa weeye waa iska tajaarubkii weeye istiqri fain jaawazahu hadduu lixdankii gudbo famustaxaabu marka meeshaas afartan iyo lixdan wixii gudba ayaa marka fuqahadu ku kala leexsan yihiin oo wixii afartan gudba waa mustaxaado iyo maya wixii lixdan gudbaa mustaxaada meeshaas marka afar saddexdii dhiig buu kala xadiday marka haddii naag ayadoo iska joogta dhiig lagu arko dhiiggaas waxaa la fiirinaya habeenii maalin hadduu gaaro xayd baa lagu xisaabina shan iyo toban beri hadduu ka bato wixii ka badan istixaadaa lagu xisaabina haddii dhiig hore ay qabtay oo go-ay oo dhammaaday oo markii xoogaa yaroo muddo ay joogtay haddana dhiig kale soo bilowday oo daahir noqotay oo dhiig kale soo bilowday labadii dhiig laysku laysku geeyo hadday shan iyo toban beri gudahood soo gelayso dhiiggaa laysku xisaabina haddii aysan soo gelayn oo markaas ee isagana kan dambe waxaa lagu xisaabinahayaa haddii aqalu duhur uusan udhexayn shan iyo toban beri aysan udhexayn dami fasaad shan iyo toban beri hadday haddaysan udhexayn dami fasaad shan iyo toban beri hadday udhexaysana xayd kaloo bilowdaa laga soo qaada sida madhabtan istiqriheedu ku xiran yahay laakiin culimmada istiqrihooda o dhan isku mid maahayno shuraax waa kii la weydiiyo le naag haddii ay sheegato hal bila dhexdeed saddex jeer dhiig inuu ku dhacay oo ka go-ay see la yeelay markaasuu wuxuu yidhi in jaaat bibayinati min bitanati ahliha hadday dadka xogaalka u aho qaraabadeeda hadday bayino ka keenato markaas waa sidaasaan ku fulinaynaa waa go-day ciddadeed shurax marka waa masale istiqraa ku saabsan oo fuqahada ay aada ugu kala fog yihiin marka haddii shaygu mansuus uusan ahaynoo mar uusan go-nayn ijtihaadaad culummo istiqraa aada uu yahay mid un baa laga qaadana wayaxrumu bilxaydi xaydkii waxaa ku xaaraama wanifaasi maa yaxrumu biljanaabati janaabada waxaa ku xaaraama intii janaabo ku xaaraamahayd xaydku waa kala mid wakada sawmu soomkiina waa la mido soomkiina uma banaana naagta xadiidkaas oo nebiga sala allahu calayh wasalama maantii qoraxdu mado madoobaatay oo nebiga sala allahu calayh wasalama ee haweenkii mise ciid bay ahayd maanta uu khudbayna oo uu lahaa mise dayax madoobaadkii bay ahayd markuu nebiga sala allahu alay sl khudbaynaya uu lahaa uriitu ljannata fa idaa akharu ahliha alfuqaraa uriitu nnaara fa idaa akharu ahliha annisa marka xadiidkaas marka waxaa ku dhex jirtay markii ay weydiiyeenoo maxaan ugu badannahayo takfurna ashira tuksirna lacna watakfurna alcashiira waxaa ku jirtay ma ra'aytu min naaqisaati caqlin nuqsaan caqliga marka ay weydiiyeen nuqsaan diin waxaa ku jirtay inaysan soomayno aysan tukanayn marka xaydkii soomkii waa ku xaaraan wayajibu qadaa'uhu in la qadeeyaana waajib weeye duuna salaati salaada ka sokay kulley baa de caaisha waa tii oran jirnaa qo- soomka qadiisa waa nala amri jiray salaada sina lama amri jirin intaas waa laga soo qaadan karaa culimmada marka marka ay xikmada xoogaa raaraadinayaan waxay yidhahdaan salaada soo qadaynteedu waa mashaqo badan baa ku jirta intaasoo salaadood in lasoo qadayo laakiin soomku wax sanadkii mar dhacayo wey waa iska yiri wayaxrumu cubuuru lmasjidi masjidkii dhib ee gudbidiisii baa ka xaaraama in khaafat hadday ka cabsanayso talwiitho wasaqayntiisi wax inay ka dhibcaan hadday ka cabsanayso masjidkii inay marta looma ogola walwadcu jimaaciina waa ka xaaraam sida aayadiiba ay sheegtay factazilu nisa fi lmaxid walistimtaacu maa bayna fiiha eh, maa bay- fi ma bayna sura warukba xudunta iyo jilbaha wixii udhexeeya eh, istimtaacooduna waa ka mamnuuc meeshaas marka eh, xudunta iyo jilbaha inta udhaxaysa haweenka nebiga waa dabooli jire nebiga sal- eh, husguntii bay xirin jire markii nebiga sal alla weydiiyo la yidhi maxaa ka xaaraamana isnacuu kulla shayin ila nikaax marka waxa weye inta xudunta iyo jilbaha udhexeeya markii xadiidka la fiirsho waxay noqon kartaa afdal waa in intaas la as- la- ee, la asturo oo intaas aan la taaban maxaa yeele dadkoo dhan isma wada xukumi karaan oo qaarkood waxaa laga yaaba inay xad gudbaan waxa mamnuuc ahina waa jimaac ila nikaaxu marka eh, madhabta hadda sida ay ku socoto waxa weeye waa in xudunta iyo jilbaha inta udhaxaysa mamnuuc tahay wadalaaqu furiinkiina waa ka mamnuuc xadiidkii cabdullahi bni cumar oo naagta ayadoo dhigi qabto uu furay marhu falyuraajixa waa ka yiri ha soo cesho wadahaaratu dahaarana waa ka mamnuuc biniyati rafci lxadath rafcu lxadath inay niyeysato xadath ka kor noqonahaya ma jiro laakiin dahaaradii ixraam bay gelaysaa oo kale ixraamka anay uqubaysanaysaa xadad iska kor yeelaysaa ma jirto